asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantufayla dhugunsidayaal meel walba isiin roogtaan ha ku dhowaada barnaamijka fanka iyo suugaanta idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mar kale ha ka dhowaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee idaacadda warsan magaalada baydhabo barnaamijka maybaasi la dareeriyey anoo ee maaxi cabdinuur yuusuf waa stuudiyaha dalka norway ee radio warson mayna martiin aha fanaanka muusigistaha abwaanka heesayga intaas dhanglankii kulmay sidii iyo martiinka ee barnaamijka kew cabduqaadir roobow isaar dhugunsadayaalka barnaamij kun dhaafiyay mayba iyo riidanka dhegansada koraanaa websyada shale ee wadani news labaatiyo afar dot com radio warson dot com iyo garciye dot com intii aan ahaan ku dhowayna fanaanka maybaa barnaamijkii intiisu dareera ka dhegansado doontanaa wardi iyo qur-aan wadaad wal anseeday wala ihaaye wal sheego waaye wardi quraan widaad wal ansade wali ihaay wal sheego waaye barnaamijka uu ka eedan xiisi badan iyo maybaa kaloo isiinku dhugunsado doona tanaa marna monotoro maase eeda intownaa taarigda abtugaasa unagoo tukufaanoo dowladii nataakuloyti tiigba gaadan horumarni la tiig sidaasiya heestii turki barnaamijka michaelanka maranayne heestii adduunyadan waalan adduunyadan waalane ibtiliyo baasliye abal ruuxii gala ibda hal isdhaafiye hatana mayley fanaanka shanta howalka wayta sharayga bershay malan rooraa lankoo adasheeka aalasa wallakashiihaw ku shoobe shimbirko saabka dhiihaan shangartay la dheegay lanlinshoori haanley shaleeday shukaaye walleemeelo walaka dhii heesaaga abwaanka muusigistaga wakti jaysiyo wali isu sheegow kuwar sugnoo war aysiinka badiina waktinii dareere isiigna wehelnin haadaa warsagna ka hirinaada widaykay cabdiqaadir rawow isaak marka hor ha dhawaaye cabdiqaadir rawow isaak ha ku dhawaa barnaamijka maasha allah maasha allah eedacan ama haykala amatin radio warsan kulli intiibi jamaacada ee eedatin amahay si awaana nabadagaba baadiroo isaagulankasina hadalahay waan
daadi row isaaq iidan ma hadsanta mayba fadaana intii walyarhanin koobta taariikh nololeedka iyo meel adaka dhalatay inkastoo nawada ogna inteeda hakujeeda gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya okay amile bismillaahi raxmaani raxiim mugaagay daadi row isaagu day dhowi ka dhaladi xaafadi ishi ka dhaladi ilaa iyo nay dugsi sare baydhawiha ka dhammaystidi markii baydhabo dagaaladan iyo walaago iyanga hakutabi oo sagaalun iyonay koogi iyo hakutabi sagaalun iyo koogi ilaa iyonay hadda qurbajoog ahay oo iyo man isaduudi aan badanay fankana dhanishay kulley waqti aan anigoo ariir oo iskoolki kaga yaha ku bilaaway hataa weli ubaxnimo hataa aan dir ubax hataa lihiin weelo banaan ubax ku yara ciyaalka markii ay heesa la era iyo horta hees haka barbaaqe wiinadi haddana ubax markaana nagadi ubax ilaa heer gobolka baaya ubax nagadi muusik meelaha ka baradi ilaahan naxariisa ustaadkii muusikadaha i bari way bahay cabdinuur cali xasan arusow cabdinuur cali xasan oo xeradan ala'aanow oo agoonta guddoomiyaha ahay lankaasa macalinkaan ahay ubaxnimadii markaa ku baahi oo muusik barashadii haddana baradi ilaa heer dugtar markaana dhumaayo dagaaladii badiyeen iyo manga ambahi iyo manga tan sano ilaa sacuudigaha ka dhex jiray iyo manga kun hadda xiliyadan dambe waybaa ka dhisay koox oo magaaja la ero qarandoon oo barnaamijyina ku badanaan iyona heese telefishinka qaranka iyo heese badan handirin iyo axmed naaji saacad sanaankii wiilay kooxdii heeso la gaadasi oo yaman roogtiya gudoomiye anhay ada hadda kooxdii kulli waan kaslabahi soomaaliya bisheelahanbahi qaar iyo mangaha nookihirin hanona boosaasi iyo hargeysa hanookihirin hadda hamar walyar oo kooban iyo kafoyni alxamdulilah dhulkii kana oo nibad ee koyni dagaalkuunu ku roori dagaalkii hasan higahanii heli marka haddii dagaal lay baxsada kii dhulka dalabkii lay roonga iskaakaasa hakulubahi ciyaalkayna hakulubahi alxamdulilah nibadii aasmaada gaba hadsa baydawo feedi waalidii ehelha salaami haddana xamara degina xamara roogu waana nibadeedi idamkiyaaw
fanka inta badan mayle eray waa mihnad eedan adag isla mar ahaantaasna lankii fanka galafadow walbadan intiisoo barada ambaahanta oo fanka ku saabsan hatana mayba jareeha dad badan oo fanka si dhaqso le angalahay ada ma islata dadkun hadda fanka ha galeen sidii lafadaaya ha ka galeen ama mayba islata fanka weli ma barane walila ku fadaayaan dhaman horto fanka lanka wayba fanaan la era kore mar yaraantis ubax hamara ubax wayba wahan abuuris waay ko wayba laka baray actionka oo tiambada jugti sidii lan raawa lahaka bare jugti marka laka haddana hees laka bare haddiiba jugtuunaqobsada kor hees malka baro eeli iyo ada qeybo kale oo tartamada oo aqoonti iyo kerisyada iyo yala kiisane haddiiba laanka jugtiraha koro deembiraha koro codshee la fiiriya codkiishay hooba oo heestigu wal xafidaadis horta cod daruuri ma eh lanka hooba jugbiraha koro fanaaniinta lama oo isku cod ama leh landa ilaahay cod koosi marka wayba shil wayba aham shay muhiimadan kuwiin wayba lanka ini septemberaha oo bu septemberaha fanaan wal ergo lankan yaraahina teembadaha ka bardu kike kala hadalkeeda afkaha ku baho kelmadii aad eraas ubax marka eta sharaxa kor adigo shaygii ada tilmaamasa sheegahayd afkaha ku bahayd tilmaamasa waa heestigaada laakiin haddii lankilan wiinowniminka bilaawad fan hadilka era iiraan dhiboode dantuwayba kalifaasi inay usa combyutar isticmaalo combyutar waybuwa kasexe obaadailata hakanaga laka ere hakanag hataa gabal gabal yara lakiinkuqo hakanagaasa kelmadii adakalabi kanagaasa halkifayne laha kulabee combyutarka usiiskaka qabe laakiin haddii microphone lakiin dhiibo laka era heeb bishaleeda maheeso kor haddii lan lanwiinownimada bilaabo fan walbadan afa shilmaayanga leta
ilaa hadda heesayley ma eh heesayley ma eh dadka hadda fashilanoo ana soomaali ma al adduunkan dhon ahaan dibad jiran hataa hadda sida la fado halayin eedayo ani boogin ilaahay eedayo muusikiistayaalka hataa fashilanyin may weeli geeki marini way bahaadi jirtay lankahoo kaban kole usatumow hataa ini wayba iska kalsoonee induusa qabankaasay walaagigajida dadku tuso isugu tumo waana heesa iyo weelo kori laakiin hadda zamankan la roog muusikiisto intuusa muusig hasurma usashidadoo tumo waana dad qanci ma jara ilaa inuusa ha diyaarsado combyutar ha ka diyaariyo falaash ha ka daada
oo baleybaga
tan hataa life antumele oo muusikiistiga eh life antumele hataa markuusa saaladaha korow ma e inu oorkan ka shidado madaasay tumahay anka aalan unduuqanta muusikada madaga oo oorkankaanka jarta shidahay inta ka qaarahayday maahayn muusikada tumantu gudaaka jarta isto oo fanaanka le ay la eedaynay muusikiistayaalka hataa muusikiistayaalka hataa habeen ma jaran lankida sasaalada haturum heeste falaas hees ibalay kiintumaayo waan hor ku qaadata ma jaran ilaa inuusa ha diyaariyo ma al jawaabo shee ma al waladon ha diyaarsin yadoon diyaarsantale ajalhan kiinshado inta kiinsu dhagaago kiina niikii maahine ma jarta la muusikiistee fanaaniintana wayba hooba combyutarka saylahan kukuduubna saalan dus haturu microphone a ma ero koro dadki oo badan dhisa liimaday weydiisaa tiisnay maar mantiq boole waayahay kasne mayba taaweyha xirfadun la erow fanaanama inti ata xirfad eedan adag isla marhaantaseen anbaahanta ilaa iyo bilow dhexdhexaad ilaa meel inkasarayta adamay ba ataa langfanaan e muusikiste e laxamiste e marka qofka markiisu muusiga barada fadow intee ka bilaawe music horta geeki maridi wayba jara jartay iskool oo barbaarinta la eraado music layska baro hataa markii aid standard aid laha kubaha xilligii siyaad bara xalani lagala jari xalana markuu shalhayti qayb oo waxbarashada ah oo wasaaradda waxbarashada ada iskoolaadka iyo balaagaadka dhiga fadhi lagka baro qayb wayba jartay oo barbaarinta la erow qaybta barbaarinta wayba aan xil saaranaytay sida domesticdo kale dhar talowka lisbaraay dhar un la daabacayo oo firaashaadka iyo soolyaalka iyo wala la talow ya lisbara jari qeeba jarti hunguri karis lisbaraay qeeba jarti oo music lisbaraay qeelamba hoolbis markaasay lan araga ininka faylihi ya lisbaraay qeeba jarti oo bis music oo cobley la arag oo aktarnimaka faylihi heesaa lisbara jari isada heesta lan daado dada way baa la bara jaray sida habku murtida lon qoro yalqormeedilqaafakala qor ini lakabara habku murtida lon qoro sida rao xarafyaalka xarafyaalka siiqad lan rahayo oo markaasay diilqaafka ku dhooro sida lan rahaw yadhisbaraayo marka xilligaasay wayba jar meel o barbaarinta la erow oo lahabta barow arrimo fanka laakiin hadda waylaylaanka kabarda kore indhiisu asxaabtis oo markaasay fanaaniin uu sadhex galo muusikiistigii saaxiiblanagaba muusikiistigii walaaku ususuubiyoofu fiiri markun hooba oo wadaajay isdheeriyana usu walaaku usu ku aragi horta sheeka hooba hal mar halko heeslay lakutus hortaana shaqaday oorka mu oorkanga karte maahana gisaar iyo turumbe iyo malaao ama shaykan oo turumbada iyo alaabo fiyaata walba hawo an baahan ma habaran oorkan ka habaradi oorkankan way waa sideedba shayka un ku fudud waay haddii lanka oo horba heegsi iyo walahdadeegi wal yarle haddii laku bilaawo lugta soomaaliyay toosoo xataa taasaa unku fudud yoonay mayla eraay heesan aawihe uubixii aan abuurte taasay muusikadii iyo haanaka hortadka badanaa laga bare oobu hal mar halku heesa kutaso adag galantaka qubata bogaadasa tobanka adawey diyaasa meeli koojara haddii dhiniga oo aalsada korka yone haddii codka hoos dhiniga hoos hajara ooba halkaasay lakutaso adag adaberi adag alakada dhahjea oo fursadba an halaasa geedagaasini adagka daarta lanta cabdiqaadir haddii ana koo dhex gala muusikada mayba la taha xarfa sida oo doore oo ilaa iyo todoba xarfood haddii aanan qaldanayna muusikadana hanuuma isku faylihine lankisaas hanka barane oo saaxiibyeyle waryarko tutusa oo usu banaana seede wala tume era may makafashilama
horta muusikada todoba codooda lata do re mi fa so la si yalare todoba cod waay todobadaasi cod mar sharciga oo dad badan adag isla tumaasan yaa badan adan baahde laakiin haddii ada shaliida lay wala ada tumaasa ada eta magacyadaasay badanaa malan baahdo codka lanka ada un tumaasa heesta gaada lata codkii markii ada dheeta toojiya kuweydiyaasa iskaaladiis hooba ada hela iskaalada magale kaaliyaalka iyo shalmagale dooma joori jarta mimin noori jarta doomi noori jarta faadiyeesa jarta siibi mooli jarta adbadiin magacyaala leyin marka lanka hooba ada iskaalji codkii i toonjiibu hooba ada hella toonjii khalaasa taasaylee unkutumaasa ada hooba markaas heesta cusubantaan ada in diyaariyaad hooba hees horaanlankuna etaana untumaad muusikadiba maskanta tahayd untumaad taasu markun walba ma dhibo haddii dad badan isla tumaasan lay muusikada qoraalka ee warqada lahatiinku qore taas lanka hortisa wargadi taal lankalka muumale lankoobaad shilida eta wargad mambahanidi obsimaga waatiinku bayn waayahay eedan uma hadsanta mayba etaa sida aan horeyba dadkanka sheegay haddana mar walba mayba fada ini aan xasuusi dhegeystayaasha hawadan oo la dareeraan lanfanaan ee heesow muusiga tumow waana laxan saarow een isku daytay ini ada heeso naftarjo abuursho ada bilawta
tan iyo suubi maxay mayba unbadanaadan heeso ama suubi yoogu wadani e jaran yoogo heeso jaceyl e jaran iyaba jamac gaadasa jaran marka haan kooxda gaadasa hadda meel dhow mahayin yaalan meel dheer oo jaran laakiin haan ana hadda hayin dhowo anagasiyo hees may may ee jar oo mayle eraay darab inka damboysi anigi yar ko saaxiibtay fanaan wiinga yuusuf ciidan hoosow yarkaasay isla suubni oo xillidan hadda inteen yeman hadka nagdi ada mudula mabil ka hor ani usa suubini jarka heestasay heestii u lanka talagalni waaye rajab tayib ardogan lankun leero oo madaxweynaha turkiga eh wali usa soomaali qobadi min bilow ilaa dhammaad unaka amaanana afmaay may amaanna ee abaalki usa gali hees unaka sheegan oo kaamil ee afmaaymaay eh yad koo eh horta tangarkiin sheegahay heesogaytiinka damboyditaasu waa tahay ciidan ma hasanta een mayba fadayhin ini dhegaystayaasha heesta sii hanqoobada heesta waa heestii turki codadka fanaaniinta shal eh cabdiqaadir roobow isaaq yuusuf eedin hosow iyo weliba markaba iyo markaasay si wada jirayaan kolluuqayayaan heestasay ila dhegansada
Adita tu wahagaag meelasay inku gudubnay heestasay balse harnaqoday fanaanka cabdiqaadir heestan may waa hees markaas isin turkiga safaylanka amaanasan waana erayadeena ee haano abaal turkiga ningaladi iyo weliba isinka sheegasan ha ku bandhigaasan n seeka dhalatay heestan inta isin suubidan heestan horta way badniyay dhalatay inu ina suubina arrimo badan oo intii aan hadda soomaaliya markii aana gooy horta eraboorka sidii aana kuku tabi ma eh eraboorkii oo wayba aan gooyay eraboor caalamihaana dhisan dad turkiyaal jooganoo baabuurta baabuur diyaaradda markii aana ku digaas baabuur ha ka qaado diyaaradda riishal ha ku ogaado xafiiska lagasheeno walaagii maamulka meeli ku dara eraboortiyaalka laakiin qaadayo ilaa iyo higdida meeladiishalo ammaankii siidkii kale beledkii markaana fiiriya xamar oo nalteediya wada shidad iyonay jididila mudug fayda iyonay isbitaalkan oo dadka laka daaweeyay badana dadka markii unu warayfidi yuusuf usunu waqtidhowleysuula dibida bokoy dhinigan etoobiya hesiye bokoy anin dhinigi yamuna bokoy markii arrintii fiirini in beledkii isbedel weyn iyo ku qogdan dowladda turkiya taas dartiiyo horta heestan ansuubin marka rajab tayibkii una gaadnay haddana do-aadi indamboysay oo una eraa ana eraa islaad ana eraay walka dafa dafaayow ma aragaas taama alla kiiweeli yaanka damboysay heesta do-aadii ahayd taama alla kiiweeli waana taama ilaahay welki anaan ku do-aahina walyarku bacdi bi afgamba ka dhiyay oo walmanan ku qaadnay hayd shacabkii garab sarumi jaraana heeso ada markaas muusikadii ada tumti haa heeso ana muusikadii tumi jiran heeso wafdani awa youtube-ka kajirta heesan oo hufnaan ugu codeeya iyo la era youtube-ka kajarta hankana ani iskule muusikadana ani tumi waa xilligii oo doorashadii oo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif markii isbedelaayeen doorashadii madaxweynaha macnaha lanwaltaro doorada oo kale yahay heesasay ani muusikadii ani heestana laxaanshe ani lahay haddii ada walka xasuusdaas ereyadii wal nodheji korte haa ciidiya wayba ku mid ee halyey ciida dhowro jiifaya cadowgo nabad oo horseeda habayn kara dadkeenne middaheena kii jecel nagu hago islaamnimo uga hiisha nacabko haruub caano ugu lisa hingaajisheeyiyo hayb qabi ha eegina kii hoggaanka wadi kara hor ilaahay idilkiin hufnaan ugu codeeya taasa ku mid hayti kelmado heesantay oo aana laxankan iskuubiyey muusikadana aanan tumi hufnaan ugu codeeya iyo la ereewaa youtube-yada ka jiran hufnaan ugu codeeyo batarahakeha ku helaaso en mayba faday hees mar badan ana youtube-ka ka aragay oo hees eed mayna eh ini ana dhegaystayaasha haqobada inti aan hanqobana mayba faday ini ada wal inku sheegta heestas heestasna may waa ahay waqti ihay mayka koyti sababtiyana ma ina jeeda waqti ihay waqti ihay horta hees eedi eed baalay inku weyn waay waqti ihaaya sababtiya kukoyti way zimanidan dambe lamadii kun walaagii ku dambe horta adduunku dhan soomaali khaas ahaan way bahagalay cudur la erow buufis cudurkaasay oo jirin nhayne islaykas ii kukooyow lamlanglay kooda soo bad aragto bakaalasa indhi adagkii koodaya lankon dareerle howsa haka fiiriyon haatmay lankun hakiin fiiriyahay markun beji kowa taasa ku sheekoyaas ini meel walba seeda warkaylay lahaaye howal warsigoon wal ii koode ana waqti ihaaye unba walha ii jaro beji kowa taaso eedka lamaadnoo ku hadalay lanka oo buufisgal lanka kooda hore oo dhibkaha deero waybareel yeeg reerkana wehelkay rumaad an wadnaaday barkoowa wal iibre aykin waaniye macnaha reerkiirtan lamadankaooba banaankii hadgalanlanki keli oosan dhowaado lahay reerkeyo reerkina oo usa dabeecadisa kala dhagamo waayo buufiska gala heana madune dalkea injeedu ee safaru ahaa madun ana widaayi walaala warjoon hiisiyo madumbeejkisida hadda saasa ka sheekaya darta heesta macnaaga saddexdii beejib saasaa ku shal hadalaay hata mayba taawiyay ini ada soomaali roogto widaakii walaalagay walbadan ada aragtay waayahay heestaasa haqobada macnaha buufiskiya hakiinii hadu ani kasheeni walaali widaajiya kasheeni wadiya
heestii ada heestii ada heestii may taawiyay wal kumida inti adiiba ka dhex jarta haa macquul waay ini aan widaaji walaalaan hisibka ana eraay ini widaajiba ha ijiiday ana
waa tahay heestasay adi subadisaana taawiyow waa yahay muusikadana ay kintume maadaama ada muusikiste eta in badan oona taawiyaana ini muusikistiga naftirjay muusiganintumaane usilay tumudow maya ana dadkaas makumidiha ana sidayba muusig wayba jeela ini ana lihiintuma microfonkan sidii ana falo heestanka gaado muusig lanko kale ana shaqaday heesale ini hadmaayan muusikiisa dada shaqadii muusig leebeeto oo hees dhanban gaaran ana dadkaasa an taa muusiga maba mala oo horoo leta muusig tumow ustaad ii karcadde iyo muusigada iintumi oo saaxiibkay wiin qaali oo waalid oo kale nihiinees lankaasa anka mahadi hees waa tahay dhegeystayaal ila dhegeysada heesta wakti ihaay oo iyo markaasay waaba kijarta qayb ka mid ah xitaa lanka youtube-ka ka aragaya arago kore qayb kijarta ini usu omeelkooyow fanaanka oo hatana lakukoodo ruwaay haambe eta heesta oo ciidan xiso badan dad badan ini fiirsadeen ataawiye waana hees iidan qiimo badano een iila dhegansada
meelasay ku dhaafnay heestaasay wakti ihay iyo fanaan cabduqaadir robow isaaq financial aidisma ee muusikisto waaye laxamisto waaye waa yahay markaas abwaanga ka heraana mayba faday ini ada heesaan in qobata dhegeystayaasha ada heesaan qobata heestahan qobada lahay dhegeystayaal way baan qooday hees oo waqti horena suubiyay laakiin waqti aan suubi waqtigi aan hayne haddu halkan la roogo waqtisi la roogo heestasi way buwaad wayba ku sheekoyaase ini lanka marti meel dubid etatiiki yaryin rooga use eedan dhib boysne dhib wiin haysa iyo ku sheekoyaase heestasina mudahadaladii wayba ku mid ee dhuulsistey hooba ada roog shidda adduunnis huraadsan dalqa shibeel hoo kahaydi tukulisha sharaf koole shaleeday layfade shiimoda diide heestasay wayba magaaja la eray shaleeday taasa madunko waqtigiina hadda la roog waqtigaana suubi mee waqtigii lanka talagalay oo iye indila haddii hayd hadda la roogo marka walaalnyogay meel allaba meeli iyo roogan bugunsidahayd heestasa geek inaan hasaari ku weele waana inka hambaliyay walaalnyogay heesta ada soo badi muusikada iyo weliba laxankana ay isku leh heesta miroje ani isku leh laxansheen hees oo etoobiyan watiidi afrow gaadow iyo walhaku gaadadi muusikuna wayba intumay saaxibay maxamed sheekh suufi oo dalka iyo mangrooga waana salaamahay ila dhagansada heestaasay shaleeday layfade
shanta howalku wayto sharga bershay mal angora lanko adasheeka aalasa walla kashiihaafka shoobe shanta howalku wayto sharga bershay mal angora lanko adasheeka aalasa walla kashiihaafka shoobe jimbirsaabka dhiha shangartayladhege lanlishorihanle shaladeyshuke jimbirsaabka dhiha shangartayladhege lanlishorihanle shaladeyshukaye shanta howalku wayto sharaga bershay mal angora lako abasheeka aalasa walla kashiihaafka shoobe shanta howalku wayto sharaga bershay mal angora lako abasheeka aalasa walla kashiihaafka shoobe shaleeday lifabe shaleeday shaleeday lafade shimooda diide shaleeday lafade shaleeday shaleeday lafade shimooda diide dhishisheeyo baroodo shidda adduun mis huraasan dalka shibeel hoo ka hayti tukulisha sharaf koole dhulshisheeyo baroodo shidda adduun mis huraasan dalka shibeel hoo ka hayti tukulisha sharaf koole shib aba artoona waraalka shuka hooshekaya artoona shirgoola ka jirtee hooshib aba ertoona waraala ka shukaaye hooshekaya ertoona shirgoola ka jirtee shanta hoowalku wayto sharga barsheegal anhoora lanko ado sheeka aalas walla kashiiha kashoobe shanta hoowalku wayto sharga barsheegal anhoora lanko ado sheeka aalas walla kashiiha kashoobe shaleedey layfode shaleedey shaledaylayfade sheemooda diide shaleedaylayfade shaleede shaleedaylayfade sheemooda diide shaleede layfade shaleede shaleede layfade shaleede Chalede, leifade, chalede, chalede, leifade, chalede.
waa hagaag heestasay shaleeday layfadee meelasey ku dhaafnay waraysigii abduqaadir roobow isaaq fanaanka laxamistaha muusigistaha iyo weliba abwaanka yaa ku gudi jarnaa abwaane ama fanaan ama muusikiste ama laxamiste afartii wale anakiinka weero mabagoradawba kolley afartaba wada haysata horta tan muusikiistiga eh laakiin muusik shaqadiis xitaa beesa ka qaadadaw daaban ilaa hadu shilin oo muusik ama tumaha oo gale ma arag ilaan aanan le madaahib islaamka widaayatihe oo hadda heestii damboy oo yuusuf eedan hoosow aanan tumi heestan oo hadda youtube-kan gelini nolol in nabadl erow heesta saanka damboy dadaato oo isbuuc ka hor aan ahaan tumi lan walaalen intan tumaan wala horta ku beesto ka gaaday ilaa hadu muusik mantumi muusikkiisa nima horta muusikkiisayaalkan dhaaf wayna heesaa iyo laxamiistileyde abwaanna aata wili saas minad kusufaydihini ilan hoobaana heeso waa yaray kusuubikor abwaan ma ero korkacada heesaa iyo ila xamiista laxan iyo heesaa idin iska kalsoonaan lamadaasay tartan adduunkana aadka gala kor
waa tahay hata ada oo baydhabo roogta may xasuusada fadi daydhawo wallaahi meel wiina ku xasuusade meel wiin جميلك قربوز هرتحتوه قول بلا مش سالت ايتتاوي بسم الله ما شاء الله واب حنو عاسك هاي لما لن هات مي بود جرن مركان الدبالة دو يال بيدو يال اوش يانا سفايد هين قرد آيان مرك جميلك هاتي ايدي ميل حور ايد انتكم واي مرك كستو هذا فوق سنتمي سعادة أأجن تتهوب جميلك هاتي كوكين فداتو بيوغان كيدو بوكان دبالون راحة ده tumundagay gudaa jiro xataa haddii ad wal walba madagaa kiisanay tumundagay gudaa jiro caadi ka nagadaas maskanta degaas marka jamilkaasay beerogaatay duukasay ah asilku daymi doranaane ere reer baydow waayahay mayba faday yaal awshan madad haqaadi ini ada xaafaday haqaadi dadku ku dhalinyaradii aan oo horeytay oo xaafadaana deganaatay yaal awshan ay xasuusadaasa
aan horta ex iyaal awsheen anigoo al awsheen ahayaa haddana heer ciyaartaydii googabkana nag eighty eight eight nine ninety fortierigii gobolkii ahaay obayba awsitay i jaamacay i dadkaasaa isku guruub hayni waktigo iska hayn shamsudiin iyo dadkaasaa isku waktigo hayni ana sagaaray midoobada iyo maxaaday i marka ciyaal awsheen ki oo haafadaana ina degaandada ciyaal awsheen ahay dad badan oo ana kaxasuusano asxaabta ee jaran yahay ilaahay caafimaad khayr qabansii intii dhimadkeena ilaahay an naxariisada marka ciyaal awsheen kulli shumeel la meelihiyo roogan salaame jif sagaaray kooku iyo walaalkay qaaliga ee cabdiqaadir kala jeelle xasan malak salaame walaalkay qaaligee usug cali macalin axmed salaame dad badana salaameda cabdullaahi jiifi hataa oo turkigulka salaame walaalkay iyaal awsh ekasas lahayni marka iyaal awshaa shilido mahkoobo kora badayin bilcawaale gooma gooma gooma iyo shariif gaamow iyo futiile sidiin qof wadoon ciyaashay casharow dhedhan ixtiraamo waa ilaa haddii waad abwaan fanaane ama laxamiste mayba ku dhownaha gebagabadii barnaamijkaana heese badan oo maay eh yaa hata walna hadhiini walna inteeda suubidii sheegtay ineeda muusikadii tonti sheegtay dhiniga iyo maxaatirga se iska etin wala ana maxaa tiriga horta laxamees ilaykafaylanna maahan horta alibaadi kafaylaman iskafaylihiga kaheesa kora alxamdulilah ilan iskool baa hadhikada ilaa iyo heer dugtarbaa dhamaaye as maxaa tiri jaraantay baa kaheesay laakiin alifooje iyada lihinka ku fayleey iniga laxamada ayaa iska faylanaanis oo heesa badan oo wadani ee aad iyo dhowr konton iyo wala jaraba deeriyaan ana kusuu jaran waa tahay heestan adduunyadan waalan ay suubii laxanka iyo muusikadana ay isku leh maasha allah mahadsanto horta walaalkay heesoo dheed baa lay qiimanka leeyahay itowiidii heestas adduunyadan waalan waybaa askaleel yar oo yar oo saaxiibkay eh abwaanna eh abwaan oo dheed inta yar way da'disna labaatan ilaa masil iyo jeer markuusa heestan suubiyahay waana wayba la erey cabdirashiid yaasid salal qisada heesta sayna sidii yeeato sidus idinku sheekay ini usa taqiidi qiso dhaqato yaa idinku sheeko marka us isdhiibeen sidiya markun laxanka inku suubi laxanka anin suubi maxamed sheekh suufi lanka la erow yaa mu marka heestasay maasha allaha itowiidii waana salaale abwaankaa saaxiibkay ee cabdirashiid yaasid salal oo hadda kanada rooga maxamed sheekh suufi tumi oo yeman rooga salaame lamaadiyo heestii adduunyadan waalan dhegayso faylo
adduunyadan waalane itiliyo baasnine awal ruuxii gala inta hal isdhaafiye adduunyadan waalane itiliyo baasnine awal ruuxii gala inta hal isdhaafiye anuu anficii ka go'ay soomay awada dhigiila biyo laho aradkuna uu idili anuu anficii ka go'ay soomay awada dhigiila biyo laho aradkuna uu idili anigoon eedgeysanin adduunyana dhaafsanin anigoon eedgeysanin adduunyana dhaafsanin maxaa eedoan galay waaye jacaylkayga maxaa eedou galay waaye guujala anigoon eedgeysanin adduunyana dhaafsanin anigoon eedgeysanin adduunyana dhaafsanin maxaa eedoan galay waaye jacaylkayge maxaa eedow galay waaye duujala dhaawacay makidaysti caashaqee rabadays lagaba ado badbadaayo ayahow adduunyadan waalane lakudaysti caashaqee rabadays lagaba ado badbadaayo ayahow abuurkii qabrigeeda aroorti soo bixiyo waxaan arkay un qaribano asa asaya dadkii isjecel abuurkii qabrigeeda aroorti soo bixiyo waxaan arkay un qaribano asa asaya dadkii isjecel anigoona adkaysanin adduunyana dhaafsanin anigoona adkaysanin adduunyana dhaafsanin maxaa eedoo angelay u waaye jacaylkaygay maxaa eedoo u galay u waaydintuu jeclaa anigoona adkaysanin adduunyana dhaafsanin anigoona adkaysanin adduunyana dhaafsanin maxaa eedoo aan galay u waaye jacaylkaygay maxaa eedoo u galay u waaye mid u jeclaa
waa hagaag En, abwaane gebagabada barnaamijkaana mayna eraasa dhegeystayaasha haddiionana iyo weliba waryaalka haa wariyaalka horta weriye ilaahay dhaafaa inta dagaaladan iyan waajibsho dayna aan gududay iyo iyo anay dadku mas-uuliyiinta kul horta waajibka weriye sidiisku isugu musheernan gaadaane meel toosna wasaarad toosna isku xariirnan lahayn ya musheer laagan walqubadahay ilaahay dhaafas weriye ma adsansingasinga walaayo bu weriye horta walaayo bu weriye ilaahay dhaafa sagaalun kowti siyaad barbarkusabahay labaati uli janaay ilaa hadda wal wiinga boobaden dad walbiyaha ka shageeyan iyogo wasaarad saylo oo maagiliyaasanan lahayna iyogo busheer sayl iyoga adaayanan lahayna haddadaale ilaa hadda la rooga wal wiinga hayan weri horta eedanka mahadnage taasa eedanka mahadnage waana mahadsantin idaacadda oo warkan tabiyaha website-ka kulli eedasinka hambalyeehay aanku qalbigay nadiif ee daadi rogow eh iyo sin hambalyeehay waya unana saasatow maybakinka hambalayayane fanaannimada iyo waktigii dheeray adaha gelliidi waa tahay mahadsanta En, mahadsan ugu dambeyn shacabka ka dhegan sidow may insheegasa ama jeel fanka iyo heesagada shacabka walaalayaalow intiiba oofan jiil salaamahay ama soomaali layrubin ama dibadda jare salaamantin kulligin walaalkin mudaadin roobow salaantasay oo guddooma insha allah warda walaalihiisin maqsuudka etino isin niyidin raaligilaa diyaaran ahayna anasiin gobol wal al walaali dhalin oo aragtana ha ii sheego korta emailka ee abdulqaadir roow isaaga iinku furan waada mage kale io walmuwadada ha ii kula xiriiri kortan mahadsantin walaalayaal eed iyo eeda ang mahadsanyo kaas may bahayay alfanaan cabdiqaadir robow isaaq oo usuroga magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo uu nasatoose nkala harini waanaan waramay istuudiyaha warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan radio warsan garcia com wadani news labaatiyo afar xafiisjo dalka norway eedaan mahadsanta cabdiqaadir waktiga aadana siiday maasha allah walaabay mahadsantaadi ee kinka mahadii baa